macadka barashada tiknolojiyadda ee ahayaan ee magaalada kismaayo ayaa xaflad qalinjibin u qabatay arday baratay xirfadda kombyuutarka xafladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay wakiil ka socday wasaaradda waxbarashada jubbaland qaar ka mid a maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuullada ku yaalla magaalada kismaayo waalidiin iyo arday ugu horeyn maamulaha macadka barashada tiknolojiyadda ee hayaan cabaas cabduqaadir cali ayaa faahfaahin ka bixiya waxyaabaha ay ardayda ka qalinjibisa macadka ay barteen annaga tusaale oo kale ardaydeena markay macadka waxaan barnaa qaabka saguuridka loo jibiyo oo kale telefoonka ha ahaado ama kombyuutarada ha ahaado noocyada kala duwan ama qaybta network ha ahaado oo basic loo waxa loo yaqaano basic hacking kuwaas oo tusaale oo kale qofka markuu saguuridka ka xirmado kombyuutarka asagoo dhaatadiisa aysan waxba ka bixin in qaabkaas oo kale aan samayno waxaa kaloo tusaale oo kale macadka uu sameeyaa wasaaradaha kala duwan ee magaalada iyo xawaaladaha qaarkood ama shirkadaha qaar magaalada in aan usan bixin cilad bixin annagoo ugu tagna fadhiga sida qaybta sukurjimin ha noqoto amaba sistemi fadhiista ha noqdo si caadi ardaydana waa u tababarnaa tan kale ardayda markaan wax barayno laba nooc saddex nooca wax u barnaa marka koowaad ardayga inaan soo barbaarino ardayga markaan soo barbaarino oo basiga dhan aan kasoo dhisno marka labaad waxaan barnaa qaybta hardwareka marka saddexaad ardayga waxaan sameynaa marka qalinjibidii saan ay u dhacdo inaan iska iska fasixin waxaa jirta qayb aan dhammaad lahayn oo loo yaqaana research ardaygeena markuu macadka dhammeeyo waxyaalaha macnaa u sameyna waxaa ka mid ah in ardayga aan dhahno waxaad ka tirsan tahay macadka koorsada maadaama ay dhimaatay wax lacagna kaama qaadayno laakiin maalin walba oo arbaca waxaan kaa rabnaa in maalmaha kale youtube-ka muuqaalo aad ka soo baarto oo aad soo samayso mawduuca aan u dirno sida mawduuca sukuurjiminta annaga waxaa u naqaanaa toddoba nooc oo kale u naqaanaa nooc sideed oo kale soo baar qaabka birintaha ciladiisa oo kale u imaado annaga kasoo qaad macallimiinta hore waxaa ugu naqaanay saddex nooc oo kale waxaa soo baartaan ilaa iyo shan nooc toddoba nooc marka waxaan u tababarnay qaabka internetka researchka looga sameyno dhanka kale maamulaha jaamacadda daaha ibraahim cabdi xuseen iyo maamulaha iskuulka mustaqbal ee magaalada kismaayo liibaan garaad ayaa waxa ay iyadu ardayda ka qalinjibisa kula dardaarmeen inay sii wadaan hayaanka waxbarasha ee iyadu bilowgu ah waxa aad barato suu ilaahay kuu bare oo wa faa'iideyso cilmigana waa bilaaw markaa shay nin baa wuxuu yidhi shay markaan dhammeeyaan bartaa inuu bilaaw yahy hadda iyo kow kombyuutar intiinan kombyuutarka taqaanaa ee jecel waxaa laga yaabaa shan qofood inuu soo raaceen nin kale saaxiibay inuu dherkaale laakiin qof inay baashan ka taala yaabaa oo daacad u jecel yihi hadduu kombyuutar bilaaw ku yihi waxaa laga yaabaa in lagu siiyey furihii aa ku furi lahayd koo iyo toban qol irdaa taaganta furaa lagu siiyey yeesu ku ban sheegin shahaadada ku shaqee horumari ummadda ilaahay ugu shaqee wax wanaagsan ku qabo shaqo fiican ku raadso dabcan waxaan filayaa inaad iskuulle iyo goobo kaloo waxbarashana aad la wadaan culumta kombyuutarka annagana markaad soo dhammaysaan iskuullada waxaan idiin joognaa jaamacadaha culumta barashada culumta kombyuutarka oo heer jaamacadeed ah ayaad kismaayo ka heli kartaa heer jaamacadeed ah ayaad kismaayo ka heli kartaa waxaan suuragelinnay markaad ahlayaan iyo meelaha lamida wax ka soo barato dugsiga sarena soo dhammayso in isla xaafadaada adoo joogo jaamacad ilaa heer jaamacadeed inaad ku diyaariso i t ama combyuter science